wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa canshuurta ka dhaaftay isbitaalada dalka madasha wasaaradda ay ku shaacinaysay warkani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulada isbitaalada magaalada muqdisho madaxda wasaaradda caafimaadka iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqafaar xange ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey canshuurtan laga dhaafay isbitaalada iyo qaabka ay tahay muwaadinka soomaaliyeed oo sida ugu jaban oo uu ku heli karo adeeg caafimaad uu ku helo sidaas darteed dowladdu waxay maanta dadweynaha ugu bishaaraynaysaa inay canshuurtii ka daysay dhammaan adeegyada ay bixiyaan cusbitaalada iyo rugaha caafimaadka ee kale ee loo fidiyo muwaadiniinta kala duwan kuwaas oo ay ku jiraan adeega la siiyo bukaan socodka oo ay bixiyaan cusbitaalada adeega degdega ah oo isagana maaragtay cusbitaalladu ay bixiyaan adeegyada hooyada iyo dhallaanka oo cusbitaallada iyo rugaha caafimaadku ay bixiyaan adeegyada baarista iyo maxaanku iraha ay bixiyaan iyagana cusbitaallada iyo rugaha caafimaadka dhammaan qalliimada iyo adeegyada daaweynta bukaanjiifka lagu bixiyo cusbitaallada iyo rugaha caafimaadka oo kala duwan kulligood canshuurta waan ka dhaafnay waxaana rabnaa in dhakhaatiirtana ay maaragtay sidaas ugu howlgalaan maanta wixii ka dambeeya
dhanka kalena qaar ka mid a maamulada isbitaalada magaalada muqdisho ayaa iyakuna dhankooda ka mahad celiyey waxaan rabaa hambalyo iyo bogaadin inaan u soo jeediyo guud ahaan dowladda soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda maaliyadda mas-uuliyiinteeda oo ka mid yahay wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee arrimaha dakhliga runtii codsigii dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo cisbitaalada ugu yimaadeen bishii sebtembar ajiibka ay ajiibeen oo maanta halkan laga soo jeediyey in yacni canshuurdhaafka loo sameeyey tasiilaadka ama daryeelka cisbitaalada ay u hayaan bulshada soomaaliyeed oo kala duwan in canshuurdhaaf rasmi ah loo sameeyey kaasoo ku wajahan hadduu noqon lahaa si hadda la sheegayba muxuu ahayto daryeelka hooyada iyo dhallaanka daryeelka cisbitaalada bukaanada jiifa kuwa bukaan socodka ah iyo waxyaabaha la xiriira relatedka la ah muddo dheer ay ka soo shaqaynayeen ay go-aan lagu gaaray loona gartay in maaragtay canshuurta laga dhaafo bukaanada isbitaalada imaanaya qaybahooda kala duwan canshuurtaa in loo dhaafo waxay ka dhigan tahay runtii waa caymis ama insurance ay dowladda dan qaran ugu tala gashay danyartan maaragtay dhibaataysan isbitaalada imaanayso in canshuurta laga dhaafo waana aaminsannahay wasaaradda maaliyadda inay tahay arrin muddo dheer ee ka soo shaqaynaysay arrintaas aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa waxaan rabaa inaan halkaa ugu mahad celiyo wasaaradda maaliyadda wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee dakhliga oo runtii halkan maanta uga dhawaaqay in canshuur dhaaf loo sameeyey dhammaan isbitaalada adeegyada caafimaadka ay bixiyaan waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo dhakhaatiirta kala duwan iyo agaasimayaasha iyo maamulada isbitaalada waddanka ka jiro oo runtii juhdi iyo waqti badan geliyey in meeshaan la soo gaaro arrintan ayaa loo gol leeyahay sidii ay bulshada danyarta u heli lahaayeen adeegyo caafimaada taasi oo inta badan ay bulshada danyarta ah dhibaato ku qabaan isbitaalada gaarka loo leeyahay